waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali okay aad baa umahadsantahay safarkan aan hadda australia ku nimid ujeedadii ugu muhiimsanaa aan u nimid wuxuu ahaa in aan waxa weeyaan khibri wadaad dhanka federalismka oo dawladda waxa weeye australia waxa weeyaan ilaa lix deegaan ama lix maxaan ku dhahaa state weeyaan iyo laba territory marka iyo dawlado marka iyaga hoose oo badan saad noo socotaba laakiin qaab dhisme aan anagu hadda waxa weeyaan inaan federalismka aan experience ka qaadano gaar ahaan qeybta maaliyadda iyo waxa weeyaan wax qaybsiga sida ay wax u qaybsadaan matalan ba hadda ethoobiya deegaanada ka jiray waa sagaal dawlad deegaaneed iyo labo ismaamul magaalo weyne waxaa laga yaabaa qaabka formulaga wax lagu qaybiyo ee hantida hantida marka waddanka soo gasha ama deyn ha ahaato ama deeqa ha ahaato ama dakli ha ahaato equalization in lagu sameeyo maxaa kuraa dadkii ay wixii u sinaadaan oo la isgaarsiiyo nidaamka noocaasa ethoobia equalizationka ethoobia yani maxaan ku rahaa nidaam aanu marnaa jirta ama nidaam qamar la yidhaaho la maraa jira marka iyagu kay maraan hadda meesha la yidhaaho waxaan jeclahay jasiiradan yar ee tasmania in la yidhahan jeclahay oo kamida stedada waa dad waxa weye maxaan ku rahaa way tira yar tahay dakliga soo galana tasmania wuu yar yahay marka qaabkay u kabaan ayaan maxaan ku rahay laftiisa experience ka qaadananay guddida hadda socota waxa weeyaan waa guddiga la yidhaaho guddiga miisaniyadda dakhliga iyo guddiga miisaniyadda iyo dakhliga qoondaynta dakhliga miisaniyadda iyo qoondaynta dakhligay noqonaysaa maxaan ku rahaa soomaali ahaan ayaa hadda oo waxaa guddoomiye ka madaxweynaha maxaan ku rahay tigray abay weldo yaa waxa weeyaan guddidaas guddoomiye ka aniguna ku-xigeen baan ka ahay labiiyo toban xubnood baan ku soconaa xubnaha kalena waxay ka yihiin mataqaanaa xubino ayay ka yihiin madaxweynaha oromia oo kale guddidaas ayuu xubin ka yahay madaxweynaha deegaanka tigrayna waa guddoomiye anigoo madaxweynaha deegaanka soomaalida ana waxaana guddoomiye ku-xigeen marka qamarki ama nidaamkan waxa formula garanti formulaga waxaa la yidhahda garanti formulaga wax lagu qaybiyo si dadku equalizationka loo xaqiijiyo in waxa weeyaan shanta sano mar baa la bedelaa marka shantan baan anagu bedelaynaa oo wixii si uula jaan qaado waxa hadda taagan marka experience intaanaan bedelin ayaan maxaan ku rahay raadinaynay experiencegiina wax nagu filan baan kahelnay dowladda australia si fiican bay wax kasta noogu furtay qaybo ka mida jaaliyadda ayay kuu suura gashay inaad la kulanto marka maxaad ka wada hadasheen waxaan ka wada hadalay jaaliyadda horta hadda markaan kula hadlayo waxa weyan melbour maan jooga jaaliyadiina caawa shirku si fiican buu nagu dhammaaday warbixintii deegaankaan siinay iyaguna waxa weeye maxaan ku rahaa su-aaleyna weydiiyeen su-aalihiina waan uga jawaabnay kadibna markii dambe gunaanadkii waxaan ku wada heshiinay inay waddankii maalgashadaan waddankooda yimaadaan waxa weeyaan ay horumarka deegaan ka hara qaaday kaalintooda iyaguna ay kasoo baxaan maadaama waddankii ay kasoo jeedeen uu kaa yahay inay kaa uu yahay marka iyagiina waa saasaan ku heshiinay si fiican baa shirku nagu bilaabmay jawi fiican buu ku bilaabmay jawi fiicana markii dambe maxaan ku dhahay ayuu ku dhammaaday aada u wanaagsan intaad hadda ka soo maqnayd waddanka waxaa soo baxay warar sheegaya in dad shacaba lagu laayay deegaanka gaashaamo hoos yimaada maxaad nooga sheegi kartaa oo kala socotaa dhacdadaas wallahi saad sheegtay hadda anu inta hadda aan maxaan ku dhahay halkan joogay ayaa warkaa aan maqalay kadib markii aan maqalayna waxay noqotay guddi in loo diro oo dadkii maamulkii halkaa joogay shaqada sii waday waxa weeyaan dee markii hawl dhacdo marka la maqlo in la xaqiijiya ubaahan tahay guddi isku dhafaa tegay goobtii oo ciidanka qaranka ee federaalka ethoobia federaal booliska qaran qaranka ethoobia iyo ciidanka maxaan ku dhahaa lii booliska iyo maamulada goboladii degmooyinka guddi isku dhafa ayaa goobtii tegay markay goobtii tegeenna waxa weeyaan hawshii markaa sidii markii hore lagu buunbuuniyey ama la isla dhexmarayay ma ayna noqonin si ka gedisan bay noqotay arrintaas waxay noqotay markaas in waxa weeyaan shacabkii iyo guddidaas ay wada hadlaan hawshii sida u dhacday la baaro goobtii la tago marka waxaa xaqiiqa oo caddaatay in guuxba uu ka kacay wax yani maxaan ku raha gaari contrabana iyo gaari kale oo waxa weeyaan ambulasa oo ku jiray shaqo hawleed oo caafimaad gargaar caafimaad inay isku dhaceen markay isku dhaceenna drawarkii goobta mataqaanaa markaas inuu ka baqday gaarigii in la geeyo sharciga halkaasna uu waxa weeyaan maxaan ku raha usaag uu kaga kadib marka waxa weeyaan iyagoo kaa hayo oo kaa gaarigaas saas loo qabtay haddana gaari kaleo contrabana yimid kiina way qabteen waxa qabtayna waa ciidanka loogu talagalay la dagaalanka contrabanka ama ciidamada maxaan ku raha kastamada oo federal booliska oo shaqadooda ay taa tahay gaarigii hore iyo kanba way qabteen kadib markay qabteen waxa weeyaan aroornimadii bay markaas soo baxeen sid iyo labaatankii bishii maxaan ku rahay gumbood marka markay soo baxeen sabtidii bay ahayd haddana iyagoo axaddii bay soo baxeen marka axadda markay soo baxeen dadkii baabuurta lahaa labada baabuur lahaa ayaa markaa contrabanka ahaa ayaa soo abaabuday dadka marka dad marka iyagu hadda ka hor contrabandiste mataqaanaa dee isagu horey usii jiray iyo oo markii horeba kolka yani baabuurta xoog ku dhaafin jiray oo markay contrabanka wadaan xoog ku dhaafinayay waddooyinka ayaa maxaa ku lahaa iyo dad kale ay soo abaabuleen halkiibaa baabuurkii markii laga soo qaaday ayaa dhexda u galeen dhexda markay u galeen markaas waxay damceen in baabuurka ay xoog kula baxaan marka xabadii ugu horeysay waxay ku bilaabeen mataqaanaa markaas ciidankii oo baabuurtii wejidka soo haya baabuurtiina ay markaa xoog kula baxaan bay damceen dhibaatadu saasay ku dhacday ayay noqotay markii ay guddigii iyo waxa shacabkii reer gaashaamiyo odayaashii dhalinyaradii iyo dumarkii ay shireen wuxuu siduu dhaca waa laisla egay marka dee dhibaatada waxa weeyaan waxay ka dhacday arrintaas la qaban karay ee haddii maxaa ku rahaa dacwo lagu day lahaa ama ha laga qabto ama si khalada ama si sharcigaba ha looga qabtee dacwo iyo nidaam kale iyo waa lagu dayi karay arrintaa marka maxaan ku rahaa dagaalka weerarka keentay oo dee ciidankii oo si sharciga u socda in maxaan ku rahay la weeraray baa dhacday oo waxa weeyaan xabadii ay waxaan ku rahay dee dhan kasta lagaga furay kadib markaa dee hawsha saasa ku dhacday khasaaraha ma lagu sheegay inta uu la eg yahay waxaa la sheegay in dad rayida oo ilaa afartan gaaraya ay meeshaasi ku dhinteen may maxaan ku rahaa waxaas ma jiraan xaqiiqiyan mataqaanaa anugu sida hadda maxaan ku rahaa dee guddigii ay soo qortay riboort guddiga isku dhaftaha ay soo qortay shacabku siduu soo sheegay iyo sida xaqiiqada ee dhabtaaba waxa weeye maxaan ku rahaa inta dhimatay anugu waxaa laga yaabaa dee xabad meel markay dhacdo xabad labada dhinac ka dhacaysa shacab kuma dhici karto lama dhigi karo meel dagaal ka dhacay laakin xaqiiqiyan dadka mataqaanaa meesha ku dhintay waxa weeye maxaan ku lahaa dadkii xabadda ku dagaalamayay weeyaan khasaaruhun labada dhinac buu jiraa xaggana wuu jiraa xaggana wuu jiraa marka maxaan ku lahaa laakin dadka xabaddu meesha ku dhacday dadkii dagaalka galay unbaa mataqaanaa anu aan ogahay waxaa laga yaabaa dee dad shacaba oo maxaan ku rahaaya ama xabadan ama xabadan ay ku dhacdo waa turtabada xabada indhamale laakiin muhiimaddu siday u bilaabatay saas weeyaan tirada dadkana mataqaanaa waxaa la gaarsiinaya maaha anugu waxaan maqlay maxaan ku rahaayay inay waxa weeyaan dadka dhintay ayna intaas ahayn kuna dhoweyn laakiin ama hal hahaato ama shaksi ha haatee wixii dhintayba dee inuu naga dhinta ma ahayn waa wax laga xumaado waana wax maxaan ku rahaayay dee anigu aan aaminsanahay inay dhacday inayna ahayn khaladna ay mataqaanaa waxa weeyaan ay galeen nimanka contrabandistayaasha oo dadka maxaan ku rahay soo abaabulay iyagiiyo nimankii mataqaanaa marka iyaga la socday marka arrintu saasay u dhacday saan maqlay haddee saad u sheegtayna halkan ubaa maau joogay balse laakiin xaqiiqadii si kasta waan u baaday dadkana mataqaanaa guddidana waxa weeyaan maxaan ku rahay halkan teknolojiyadii waa jirta oo waan wada hadalay arrintaas oo qoraala oo saxeexeen oo maxaan ku rahaa reporti official reporti baa mataqaanaa ay kusoo qoreen guddida marka isagoo official reporti ugu yaalaan reportigii goobtasay ku bilaabatay see u dhacday wixii oo qoran oo reporti ah ugu yaala hadda maxaan ku rahaa xukuumadda uu hor yaalaa guddidii maxaan ku rahaa ay soo seexday see goobshoogkaha sidee u dhacday
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali